أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa duhur axada taariikhda hijiriyadana waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha toddobaad ee rajab sannadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijiri qodobada wararka andalus duurnimadan kuwada ugu door koran waxaa ka mid ah taliyihii hoggaaminayay weerarkii shareecala dirirka ahaa ee xalay cadowga allaha ay ku soo qaadeen deegaanka hargaysa yare ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo ciidamada silibiyiinta maraykanka iyo kuwa murtadiinta ayaa xalay ku soo duulay deegaano ka tirsan wilaayada jubbada dhexe iyagoona dhibaatooyin u geystay dad shacab ah tafaasiil dheeraad ah ayaa laga helay ajandayaasha maamulka sahayuuniyadda yuhuudda uu ka damacsan yahay aqoonsiga uu siiyey maamulka riddada ee somalilan maamul goboleedka gaalanraaca ah ee somalilan ayaa xabsiga dhigay mid ka mid a culimmada deegaanka oo si adag oga hadlay aqoonsi kusheegga sahayuuniyadda yahuudda faahfaahino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dhismo dabaq ah oo ku soo dumay mid ka mid ah xaafadaha magaalada nairobi ee dalka kenya saraakiisha kooxda riddada soomaaliya ayaa isku haya ka ganacsiga maandooriyaha xilli uu arrinkaas isku casilay sarkaal ka tirsan booliska wargees laga leeyahay dalka etoobiya ayaa sheegay in xukuumadda adisababa ay qorshaynayso aqoonsiga maamulka somalilan mid ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga ah ayaa si adag oga hadlay aqoonsi ku-sheegga yuhuudda ee maamulka riddada somalilan intaasi waxay ahaayeen dhegayst silorka duurnimo idaacadda islaamiga andalus duurnimadan kuwada ugu door koronaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran taliyihii hoggaaminayay weerarkii shareecala dirirka ahaa ee xalay cadowga allah ay ku soo qaadeen deegaanka hargeysa yarey ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo mujaahidiintu ay ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo wararkii ugu dambeeyey howlgalkaas waa kan walaalkeen ismaaciil salaad guuleed bismillaahi araxmaan araxiim waad mahadsan tahay walaalka n howlgallo abaabulan oo ay fuliyeen ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta waxay ka dhaceen duleedka magaalada kismaayo kuwaas oo lagu dilay lix murtad oo uu ku jiro sargaal sare oo lagu magacaabo farey kaas oo hogaaminaya weerarkii shareecala dirarka ahaa ee xalay lagu soo qaaday deegaanka hargeysa yarey ee duleedka magaalada jilib howlgalladaasi waxaa sidoo kale ku dhaawacmay toddoba murtad oo ka tirsanaa maleeshiyaadkii murtadiinta ee xalay soo weeraray deegaanka hargeysa yarey sida saraakiisha mujaahidiintu noo xaqiijiyeen weeraradani oo maanta dhacay ayaa lagu dilay murtadkani aan horay magaciisa usoo sheegnay ee lagu magacaabo farey murtadkani wuxuu ahaa murtad ashahaadala dirar ah waxaana uu hogaaminayey weerarkii xalay murtadiintu ay ku soo qaadeen deegaanka hargeysa yarey iyo sidoo kale weerarkii duqaynta ahaa ee murtadiintu ay u geysteen magaalada jilib xaafado ka tirsan howlgalladii maanta dhacay ayaa murtadkaasi lagu dilay oo mujaahidiintu ay la beegsadeen allah ayaa ku mahadsan guushaasi mujaahidiintu maanta ay gaareen iyo in shartii murtadkani ee xalay dhibaateeyey dadka muslimiinta in maanta dadka muslimiinta laga horleexiyey waxaan la soconnaa in maleeshiyaadka murtadiinta ee bangaraafta oo ay la socdaan ciidamo maraykan ah ay weerar ku soo qaadeen deegaanka hargeysa yarey ee dhacda duleedka magaalada jilib halkaasina dad shacab ah ay ku dileen oo ay ka mid ahayd haweeney ka mid ahayd dadka deegaanka sidoo kalena madaafiic ay xalay ku garaaceen xaafado ka tirsan magaalada jilib oo dad shacab ah ay ku dhaawacmeen maleeshiyaadkaasi ayaa waxa ay maanta la kulmeen howlgallo mujaahidiinta uga yimid allah fadligiisana waxaa lagu khaarijiyey murtadkii howlgalkii xalay ee ashahaadala dirarka hogaaminayay sidoo kale saraakiisha mujaahidiinta waxay noo sheegeen in khasaaraha uu intaa ka badan yahay oo waxaa jira qaraxyo iyo howlgallo kala duwan oo murtadiinta xalay ilaa maanta lala eeganayay insha allahu tacaala wixii kusoo kordhana wararkeenna ayaan kusoo gudbin doonaa aad buu u mahadsan yahay walaalkeen ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa ciidamada silibiyiinta maraykanka ee kuwa murtadiinta ayaa xalay ku soo duulay deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe iyagoona dhibaatooyin u geystay dad shacab ah warbixinta warkan waxaa eegaya walaalkeen cismaan axmed dhuubow xalay fiidkii hore ciidamo isugu jira siliibiyiinta maraykanka iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee uu maraykanka ku adeegto ayaa waxa ay weerar ku soo qaadeen deegaanka hargeysa yaray ee duleedka magaalada jilib waxaana intii ay deegaankaasi joogeen ay geysteen dhibaatooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo qafaalashada dad shacab ah dhimashada waa gabar ka mid ah dadka deegaanka iyo dhaawaca laba ruux oo kale halka ay xoog ku wateen tiro ka mid ah dadka shacabka ee ku nool deegaankaasi hargeysa yarey sidoo kale ciidamadan gaalada huwanta ah ee xalay weerarka dhuumashadah ku soo qaaday deegaano ka tirsan wilaayada ayaa waxa ay madaafiica ku garaaceen xaafado ka mid ah magaalada jilib waxaana duqaymahaasi ku dhaawacmay ilaa iyo shan ruux oo ka mid ah dadkii ku sugnaa goobihii ay madaafiicdu beegsadeen dadka dhaawacmay ayaa dhammaantood la dhigay cisbitaalka guud ee magaalada jilib waxaana sidoo kale ciidamadan markii ay xalay sii cararayeen ay qof shacab ah ku dhaawaceen duleedka deegaanka hargeysayarey waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish oo aan la hadalnay ayaa noo sheegay in gurmad loo sameeyey dadkii xalay ay waxyeelladu ka soo gaartay duulaankii siliibiyiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ah dadka dhaawacmayna xaaladooda lagula tacaalayo cisbitaalka guud ee magaalada jilib waxaa sidoo kale waaliguu noo sheegay inay jiraan guryo dad shacab ay lahaayeen oo ay waxyeello ka soo gaartay duqaymihii xalay cadowga ay ka geysteen mid ka mid ah xaafadaha magaalada jilib maleeshiyaadkii xalay weerarka soo qaaday ayaa la kulmay dharbaaxo aad u adag oo kaga timid dhanka ciidanka mujaahidiinta waxayna la kulmeen qaraxyo lagu naafeeyey iyo burbur gaadiid dagaal oo ay wateen maleeshiyaadkaasi waxaana maanta ay baroortu ka taagan tahay meelihii laga soo diray oo ay ugu horrayso madaxtooyada murtad axmed madoobe iyadoona mid ka mid ah qaraxyadaasi uu ku halaagsamay taliyihii ugu sarreeyey ee hoggaaminayey maleeshiyaadkii caanka ku ahaa dhibaateynta dadka muslimiinta ah ninkan ayaa ahaa mujrim dhibaato badan ka geystay deegaano ka tirsan gobolka jubbada hoose sidoo kalena ahaa gacanta uu axmed madoobe u adeegsan jiray barakicinta iyo baabi'inta dadka ku nool deegaanada ku dhowdhow magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose mahadsanid cismaan tafaasiil dheeraada ayaa laga helay ajandayaasha maamulka sahayuuniyadda yahuuda uu ka damacsan yahay aqoonsiga uu siiyey maamulka riddada ee somalilan walaalkeen cali aadan cabdulaahi cali yare ayaa warbixinta warkani eegaya warar hor leh oo soo baxaya ayaa sheegaya in maamulka yuhuudda uu ujeedooyinka uu u aqoonsaday maamulka gaalaraaca somalilan ay ka mid tahay xakamaynta baabulmandeb la dagaalanka cid kastooo isku dayda inay heel u muujiso muslimiinta uu ku xasuuqayo dhulka falastiin wargeeska the east african oo fadhigiisu yahay dalka kenya kana mid ah wargeysyada ugu afka dheer bariga afrika ayaa sidan ku sheegay warbixin uu daabacay sabtidii shalay isagoo intaasi ku daray in sidoo kale yuhuuddu ay rabto in somalilan ay ku rakibto qalab ay kula socoto hawada iyo biyaha ku teedsan gacanka cadmeed iyo baabulmandeb warar uu helay wargeeska ayaa tilmaamaya in somalilan ay bilowday in si buuxda ay u maamusho hawadeeda kadib qalab iyo tiknolojiyad casri ah oo ay ka heshay sahayanada taasoo soo afjaraysa murankii dhinaca hawada ee kala dhexeeyey maamulka muqdisho saxafi u dhundolola arrimaha geeska africa waxaana ku qora wargeeska the times of israel oo uu soo xigtay the east african ayaa tilmaamay in aqoonsiga yuhuudda ee somalilan uu u muuqdo mid gadaal uu ka taageerayay imaaraadku oo la jaan qaadaya danaha abudabay xeeldheerayaal kala duwan oo u warramay wargeeska ayaa isku raacay in tallaabada yuhuuddu ay sidoo kale la xiriirto gacan ku-dhigista amniga badda cas tartanka quwadaha ee gobolka danaha ganacsiga dekadaha iyo saldhigyo milatari oo yuhuuddu damacsan tahay inay ka samaysato magaalada istaraatiijiga ah ee berbera mahadsanid cali maamul goboleedka gaalaraaca ah ee somalilan ayaa xabsiga dhigay mid ka mid a culimmada deegaanka oo si adag oga hadlay aqoonsi ku-sheegga sahayuuniyadda yuhuudda walaalkeen cabdulqani maxamed ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya maamulka ashhadalla dirirka somalilan ayaa weli ku howlan ugaarsi ba'na ku haya cid kasta oo ka hor timaada xiriirka ay la samaysteen maamulka yahuudda mid ka mid ah wadaadada magaalada hargeysa oo lagu magacaabo sheekh maxamed weli ayaa xabsiga loo taxaabay gelinkii dambe ee shalay kadib markii uu kasoo horjeestay heshiisyada ay wada galeen maamulada yahuudda iyo somalilan sheekhan oo salaadii jimcaha kadib ka hadlay masjid ku yaala bartamaha magaalada hargeysa ayaa si weyn u dhaliilay tallaabada guraacan ee ay qaaday somalilan oo uu ku tilmaamay mid si weyn u khilaafsan shareecada islaamka waxa uu sheegay inuu ka mid ahaa culimo la kulantay cabdiraxmaan ciro una sheegtay inuu qaaday tallaabo xaaraan ah oo aan diinta islaamka ah meelna ka soo gelin sheekha ayaa uga digay madaxweyne ciro inuu saxiixo heshiiska waxa loogu yeero ibraahimiyada isagoona soo bandhigay halista adduunyo iyo midka aakhiro ay ku duugaan madaxweynaha qaranka ayaa habeenkii salaasadii noo yeedhay culimo kala duwan oo waddanka ah oo waaweyn oo kala firqooyina oo kala qabiilooyina anna aan ku jiro yaanan culimmaba ahaanin wuu noo warramay heshiiskuu galay iyo inta dhimanee imminka talabiib uu u tegayo annaguna waannu waaninnay waannu u nasteexayn wuxuu ilaahay nagu ogaa baan sheegnay xaqii waannu u cadday waanannu ka nimid waxyaabuhuu noo sheegay waxaa ka mid ahaa israa'iil in somalilan ictiraaftay iyaguna ayna ictiraafeen waxaannu u sheegnay labadu inay kala duwan yihiin inaynu inagu laakiin israa'iil ictiraafnaa sharcan bilaa khilaaf waa mamnuuc waananu u sheegay israa'iiloo la ictiraafa waxay ka dhigan tahay dhulka ay dhaca ku haysatay guumaysanayso ee baytulmaqdis iyo falastiin leh oo dhul muslimiin ah in loo ansixiyey guumaysta haysta falastiinna xaqeegii la duusiyey wuxuu noo sheegay madaxweynuha abraham accord waxa la yidhahdaa inuu heshiiska ku jiro laakiinse weli muu saxiixin madaxweynaha waxaan ku waaninaynaa shacabkana aan u sheegaynaa heshiiskaasi waxaa ku jira waxaanan ku leennahay ilaahay ka cabso oo ha tegin oo heshiiska ha saxiixin waa heshiis sheegaya in laga wada hortago israa'iil iyo waddankan iyo waddanka heshiiskan la galay inay si toosa uga wada hortagaan waxa ay israa'iil u taqaano terrorism waxa ay israa'iil u taqaano irhaab ama argagixiso heshiiskii dib u gal kilig siidhe israa'iil ay maxaad u taqaanaa terrorism israa'iil waxay tiri terrorism waxaan u aqaanaa ruux kasta oo aan rumaysnayn existence jiritaanka israa'iil waxaan u aqaanaa argagixiso ruux kasta oo sympathy with palestinians dareen naxariiseed oo falastiin uu u naxariisanayo ay ku jirto qadiya falastiiniya waxa luqadda carabiga alqadiya alfalastiin ruux kasta ay ku jirto terrorism baan oqaanaa bayta waa dhammaanteen inta halkaa fadhiyo ruux kasta oo u damqada khasa terrorism baan oqaanaa bayta ruux kasta oo aaminsan inaan guumaysta ahay oo existensigayga iyo inaan state saxa ahay aan aaminsanayn waxaan u aqaanaa bay tiri terrorism dadka noocaasa waa in la igala shaqeeyaa sidii loo soo qabqaban lahaa sidii la igu basaasi lahaa sidii arrimahooda loola socon lahaa oo welibana aan ahayn un regional security amni gobolkaagan un ahe a meelaha kale jaarkaaga ah haddaad puntland iyo xamar iyo jigjigana ka soo basaasi karto iyo xuutiyiinta iyo turkiga halkaa soo degi aad ka soo basaasi karto wax israa'iil ku soo taagtaagan waad ka soo basaasaysa wax kastood u baahan tahay anugu aan kuu basaasayaa wax kastood aad u baahato aad ii basaasaysa qofka aan kudhaa ii soo dhiib waad ii soo dhiibaysaa qofka aan ku idhaa aan aad itidhaa waan kuu soo dhiibayaa waad waan kuu soo dhiibayaa intelligence sharing baa la yidhaha dadka wax yaqaano way garanayaan waa wadaagid arrimaha sirdoon waa hiil iyo hoob boqolkiiba boqola ayaan ku garab taagnahay xarigaa sheekhan ayaa imaanaya iyadoo usbuuc ka hor uu maamulka sahaayiinadu si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu dal madax bannaan u aqoonsan yahay maamulka gaala raaca somalilan tallaabadaas oo bulshada muslimiintaah ee soomaaliyeed ay si adag uga soo horjeesteen mahadsaned cabdulqani faahfaahiino dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dhismo dabaqaha oo ku soo dumay mid ka mid ah xaafadaha magaalada nairobi ee dalka kenya sida warbixinta warkan uu ku faahfaahinayo walaalkeen nuur cali warsame abusheyba dhismahan oo ka kooban lix iyo toban dabaq ayaa saacadihii lasoo dhaafay ku soo dumay xaafadda sotsi ee magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya warar hore soo baxay ayaa sheegayey in dhismaha dumay ay ku hoos jiraan ilaa iyo afar xubnood walow dib laga xaqiijiyey in dhismaha oo ay soomaali leeyihiin burburkiisu ku hoos jiraan laba qof sawiro iyo muuqaalo lagu faafiyey baraha bulshada ayaa muujinayey sida uu dhismuhu dhulka u galay ilaa iyo haddana si rasmi ah looma shaacin sababta keentay in uu dhismahaasi dumo
wallaahi musiibatan kaweena weligay ma arkin ilaahayo rabbiyo raxmaankiyo naga qabo wadada dhanna nairobi south u xire dhankaana wadada uu ku xire dabaqa kaloo saaran xitaa ma arkaysin daaqada dhan uu ku jabay subxaan allah dabaqyada saamaa ilaahu dadka ka badbaadi meeshaan inuu gaari socday inay dad ku jiraan cid og ma laha weli muxuu dumeeyey four fifteen meelahaas marka la maraayay dowladda kaafiradda kenya ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in dhismaha ku dumaya xaafadda soodsii ee magaalada nairobi ay ku hoos jiraan laba qof kuwaas oo aan nolol iyo geeri midna lagu ogeyn labada qof ee burburka ku hoos jira ayaa lagu sheegay inay soomaali yihiin waardiyana ka ahaayeen dhismaha dumay safi oo walaalaha mid ka mid ah raggaasi ayaa sheegtay in walaalkeed uu la soo xiriiray waxyar kadibna uu teleefonka ka damay wicitaano ay sameeyeen ayay sheegtay inay ku guuldareysteen oo la waayey xiriirkiisa soomaalida nairobi waxay dhacdadan ku tilmaameen mid si ulakaca loo sameeyey oo dhismaha guriga uu wanaagsanaa mahadsanid abuusheyba saraakiisha kooxda riddada soomaaliya ayaa isku haya ka ganacsiga maandooriyaha xilli uu arrinkaas isku casilay sarkaal ka tirsan booliska riddada walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkani eegaya sarkaal ka tirsan booliiska kooxda riddada soomaaliya ayaa iska casilay xil uu ka hayay maleeshiyaadkaasi kadib markii uu xoogaystay isqabsiga madaxda iyo saraakiisha kooxdaasi ee ku aadan ka ganacsiga maandooriyaha saacadihii lasoo dhaafay waxaa inuu iscasilay la sheegay taliyaha booliiska riddada ugu magacownaa dekadda magaalada muqdisho murtadka lagu magacaabo axmed khadar sarkaalkan ayaa la soo wariyey inuu isku casilay sababa ku aadan khilaaf soo kala dhex galay isaga iyo taliyaha booliiska murtadiinta murtad asad diyaano oo ku saabsan ka ganacsiga maandooriyaha wararka ayaa sheegayay inuu taliyaha booliiska riddada uu sarkaalkan amar ku siiyey inuu fasaxo oo magaalada caasimadda ah soo geliyo saddex shixinad oo maandooriye ah isagana uu ka biyadiiday inuu fuliyo amarkaasi sida la sheegayo mid ka mid ah xildhibaanada riddada oo lagu magacaabo saajid ayaa ka hadlay iscasilaadda uu ku dhawaaqay taliyaha booliiska riddada ee dekedda muqdisho waxyaabo waxaa jiro runtii dareenna geliyey oo xalay ay ugu dambaysay dekedda muqdisho taliyaheedii wuxuu yidhi waxaan iska casilay xilka sida dhammaan saxaafadda ay sheegeen oo haddaba i hor taagan wuxuu isku casilay sida saxaafadda meediyaha dhammaan ay sheegeen in khatar timid oo ah daraagis halis ah in uu ka hor tegey laakiin uu ku guulayso waayey oo awoodihii asaga ka sarreeyey ay oggolaadeen dana interesti khaasa ayaga ay leeyihiin darteed inay fasaxaan arrintaas waa arrin khatarteeda leh waxyaabaha aan la yaaba lagu arkay hay-adaha fulinta qaarkood in wax bulshada lala hor yimaado marka dambena meelay ku dambeeyeen la ogaa waayo arrintaas haddaan dib ugu laabto shan iyo tobankii isla bishaan hadda dhammaatay dekedda waxaa taalla beejkeeda in la qabtay maandooriyaal inay maandooriyaal ahaayeenna la caddeeyey isla taliya bariise oo saakay hadlaayey siduu saaka u hadlaayey iyo shan iyo tobanka diseembar marka la fiiriya mugdi baa ku jira maandooriyaashii la qabtay lama haayo dadkii lagu qabtay sababihii uu isku casilay na lama haayo marka la weyddiiyeyna wuu ka gaabsaday wuxuu yidhi safaruu jiraa war arrintaas waa halis mugdi badan bayna keenaysaa kunteenaro la soo dejiyey aaway wixii la qabtay war waxaas waxa bulshada baabi'iye waaye waa waxa khataraha badiya iscasilaadda sarkaalkan waxay muujinaysaa heerka uu gaaray khilaafa ka dhex taagan saraakiisha iyo madaxda kooxda riddada kaasi oo ka dhashay ka ganacsiga maandooriyaha ay dalka soo geliyaan taasoo dhibaato aad u xoogan ku haysa dadka soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka cadowga haysto mahadsanid marwaan wargeys laga leeyahay dalka etoobiya ayaa sheegay in xukuumadda adis ababa ay qorsheynayso aqoonsiga maamulka riddada ee somalilan walaalkeen yaasir maxamed ayaa warbixinta warkani eegaya
the reporter oo ah wargees etoobiyaan ah ayaa sheegay in aqoonsiga somalilan ee yuhuudda uu isbeddel ku sameeyey xaaladda diblomaasiyadeed ee geeska afrika wuxuu sheegay in arrinta somalilan oo hoos loo dhigi jiray ay haatan noqotay mid firfircoon oo si weyn loo falanqeeyo taasoo muujinaysa in aqoonsiga uu suurtagal yahay wargeesku wuxuu tilmaamayaa in etoobiya ay la gudboon tahay in xaaladdaani ay ku wajahdo xeelo taxaddar leh maadaama somalilan tahay daris istaraatiijiya wuxuu leeyahay aqoonsiga somalilan ma ahan in etoobiya ay ku degdegto sidoo kalena ma wanaagsanah in la diido gebi ahaantiisa maamulka abiy axmed waa inuu qaataa ayuu yidhi mowqif u adeegaya danaha etoobiya isagoona si taxaddar leh u maareynaya cadaadiska dibadda lana diyaariyo mustaqbalka aqoonsiga haddii adis ababa ay go'aansato inay aqoonsato somalilan waa inay diyaarsato sharaxaad cad oo muujinaysa farqiga u dhexeeya maamulka hargeysa iyo maamullada kale ee gooni ugoosadka ah sidoo kale waa inay etoobiya ballaarisaa ayuu yidhi aqoonsiga caalamiga ah iyo kuwa gobolka si loo yareeyo cadaadisyada laga yaabo inay ka yimaadaan dowlado kale sahaayannada oo aqoonsata somalilan ayaa ka dhigtay mid ay adag tahay in etoobiya ay iska inatirto balse inkastoo ay weli haysato xorriyad ay go'aan ku gaari karto qormada wargeeska ayaa ku soo aadaysa xilli aad loo hadalhayo warar aan la xaqiijin oo sheegaya in abey axmed uu rabo inuu aqoonsado maamulka dabadhilifka ah ee somalilan
mahadsanid yaasir ugu dambayntiina mid ka mid a culimmada wilaayaadka islaamiga ayaa si adag uga hadlay aqoonsi ku sheega yahuudda ee maamulka ridada somalilan walaalkeen casaam carafaad ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya wixii ka dambeeyey aqoonsigii maamulka yahuudda ee ku aadan aqoonsiga uu siiyey maamulka ashaadala dirarka isku magacaabay somalilan ayaa waxaa iska soo dabadhacaya warcilinada ka imaanaya noocyada bulshada ee ku dhaqan dalka iyo dibadda sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka dalka soomaaliya oo boqolaal qof kula hadlay masjidka jaamaca ee degmada ceelcadde ayaa bidhaamiyey mashruucaas ugu horeyn sheekh ayaa hadalkiisa ku soo qaatay dhagaaraha halista iyo yahuudda ay ka damacsan yihiin maamulka ridada somalilan manaadiq shimaali soomaal ma ahan qadiyad iska caadi ah ma ahan shay siyaasi oo maaragtay maxaan ku rahdaa caadi ah waa qadiya ka indilaaqaysa mu'aamara khabiid ah caqiide khabiid ah tamsiiqu haadihi alumma siday nimankii kirishtaanka ahaa horiba dhiiko ay maaragtay ugu kala gogooyeen soomaaliya ugu kala qaqaybiyaan intaa hartay rabaan haddana inay raaciyaan waxaa marka socdo oo waqooyi ka socdo waa mu'aamaradaas waa taxakum ay doonayaan inay taxakumaan sharqi afriqiya ay ka xukumaan iyo baabulmandab maaragtay maxaan ku rahaa jasiirat alcarab waddada maritaanka maaragtay maxaan ku raha adduunka tijaaradiisa baabulmandab halkaa inay maaragtay maxaan ku raha ka taxakumaan waxa aad ay tawqiiciyeen madaxda nimanka waqooyiga jooga waxa weeyaan waa ximaayatan ilaalin iyo dhowrid iyo maaragtay maxaan ku rahdaa ay dhowriyaan oo ilaalinayaan masaalix alyahuud yuhuud masaalixdeeda inay ka shaqeeyaan isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheekha ka hadlay waxaa loogu yeera diinta ibraahimiyada waxa ay ugu yeerayaan maanta dadka muslimiinta ah ee ibraahimiyada loo yaqaano ma jirto wax la yidhahdaa ibraahimiya diin la yidhaha ibraahimiya oo ilaahay soo dejiyey ma jirto ma jirto diin la yahuudiya la yidhahdo oo ilaahay soo dejiyey ma jirto diin la yidhaahda nasraaniya oo ilaahay soo dejiyey nabiyullaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam kaana qabla an takuuna alyahuud yahuud intaysaan ahaanin buu ahaa maa kaana ibraahiimu yahuudiyan walaa nasraaniyan walaakin kaana xaniifan muslima markay yidhaahdaan kuunuu huudan aw nasaaraa tahtaduu alla waa ku diiday subxaanah wa tacaala qul bal millat ibraahiima xaniifa alla waa ku diiday subxaanah wa tacaala waxaa maanta ay leeyihiin diimaa la midayn samaawi ah ibraahiimiye ah oo usuushay ka soo wada jeedaan diimahaasi cidda lagu soo dejiyin ay tahay ibraahiim calayhi salaatu wasalaam ay leeyihiin waa khiyaana dhagraysan oo loola jeeda diintaada in lagaa saaro gaalnimana aad ku beddelatid maxaa yeelay markaad ictiraaftid yuhuudiyad baa jirta oo koonka ka jirta oo diin ah oo ilaahay soo dejiyey markaad ictiraaftid waxaad ku kufrisay diinta ilaahay subxaanah wa tacaala waman yabtagi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin ina addiina cinda allahi alislaam diin aan diintan ahayn adduunka kama jirto ugu dambayntii sheekh maxamed bishaar oo ka mid ah culimoudiinka wilaayaadka islaamiga ayaa dhallinyarta soomaaliyeed baaq u diray inay u istaagaan difaaca diinta iyo dalkooda waxaan hadalkayda ku soo khatimayaa shabaabka soomaaliyeed aan wada istaagnoon u wada istaagna cadowgaasi maaragtay maxaan ku rahdaa na kala qoqobaya na kala jarjaraya isku kaaya diraya dalka iyaga bannaysanaya boobaya farawaadkiisii maaragtay maxaan ku raha khayraadkiisa halkaa doonaya caalamul islaam inuu maaragtay maxaan ku raha ka gumaado oo ka maaragtay dhib ku gaarsiiya sidaa nimanka shimaalu sharqi shimaalu sharqi soomaaliya sidayna reerbarya ay sameeyeen suudaan in halkaa maaragtay maxaan ku rahdaa shacabkii suudaan lagu baabi'iyo inta kalena waxay doonayaan in sidaa iyada loo galo ikhwaani marka waxaan leeyahay dhallinyarada soomaaliyeed ee ku nool waqooyiga gobollada waqooyiga ku nool walaalihiin mujaahidiintii baa idiin taagan ee garab istaaga walaalihiin mujaahidiintaa garab istaaga istaaga oo cadowgaa ilaahay subxaanahu wa tacaala la dagaalama waxaad ahaydeen dad dagaalamo diida dulmiga iyo xaqdarrada diida u istaaga dulmigaasi kuraada la dagaalantaan diinka ilaahay aad maanta difaacdaan dhulka ilaahay idin makansiiya aad difaacataan shakhsiyaddiinni iyo maartay maxaan kuraada dadnimadiinna aad difaacataan midnimadii iyo waxdadii soomaaliyeed aad difaacataan intaasaan adinkuna idinkugu yara wajazaakum allahu khayran dhowaan ayay ahayd markii xarakada mujaahidiinta al-shabaab si adag ooga hadashay aqoonsi kusheega uu siiyey yahuudda maamulka ridada somalilan mahadsanid cazaam warbixintiisana waxay guni gebagabo u ahayd warkii duurnimo andalus aad ka dhegaysanayseen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu